بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الكتاب كان عن بلابنا إن شاء الله منهج الحق أما منظومة في العقيدة والأخلاق إلي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ku saabsan masaa'ilka caqiidada ah masaa'ilka akhlaaqda ah iyo anshaxa iyo cidabta iyo masaa'il ku saabsan cibaadada diintuna intaa un bay ku saabsan tahay masaa'il caqiida iyo masaa'il akhlaaqa iyo masaa'il cibaadaada axkaamtu intaa bay dhex geli mualifku wuxuu yihi raximah llah fayaa saa'ila can manhaj alxaqi yabtagi suluuka طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد فليس يطيق العقل كنه صفاته وسلم لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم sheekh wuxuu yihi raximah llah fayaa saa'ilan kan weydiinayow can manhaji alxaqi manhajka xaqa ah nahjiga ama dariiqada xaqa ah kan raadinayo yabtaqii xaal uu doonaayo isagoo raba markuu manhajka xaqa uu weydiinayo waxa uu doonayaa suluuka dariiqi alqawmi qoladii jidkooda qaadidiisa qowmkii iyaga ahaa ee alfiya laamka lilcahdi weye qowmka la yaqaano waa asalafu saalix waa nabiy llahi moxamed alayhi salaatu wasalaam wa asxaabuhu waman tabicahum biixsaan qowmkaas jidkooda isagoo doonayo xaqan si dhab ahaana u doonayo daacadka oo dhab ay ka tahayo dheldheliya aanay ka ahayn iyo ulajilbooyin kalow wayascadu oo doonaya inuu liibaano guulaystow qofka tilmaamaha lahow manhajkii xaqa weydiinayow isagoo raba inuu qolooyinkaas salafu saalix awliyada ilaahay jidkooda qaadow si dhaba u qaadow oo inuu liibaano rabow ta'amal hadaaka allahu ma qad nadamtuhu ta'amal u fiirfiirso ku tadaburo eeg hadaaka allahu ilaahay ha ku hanuuniye maa shay eg eg qad nadamtuhu aan tixay maa shay eg qad xaqiiqdii nadamtu aan tixay hu maagaas shayga aan ku gabiyey ama aan nadmiyey eeg eeg oo aada ugu tadaburo aada ugu fiirfiirso eeg eeg ta'amula man mid eeg eegidiis iyo mid tadaburkiis qad kaana ahaa lilxaqi yaqsidu ee yaqsidu mid doonaya lilxaqi xaqa doonaya sida qofka xaqa doonaya uu wax u eeg eego oo wax ugu tadaburo oo wax ugu fiirfiirsado ilaahay ha ku hanuuniye gabaygan aan tiriyey u eeg eeg buu ku leeyahay sheekhu yani ha iska dul marin ee niyad wanaagsanna lahaaw waktina bixiyo si fiican u ta'amul nadmigan isaga ah nadmiga lagu liibaanayo oo qofkii niyad wanaagsan la yimaadaa uu ku liibaanayo dadaalkaana ku bixiyaahu ku tadabura waa maxay wuxuu yihi nuqiru biana allaha laa raba gayruhu ilaahun cala alcarshi alcadiimi mumajadu nuqiru waxaan qiraynaa biana allaha in ilaahay laa raba rabbi aanuu jirin hayruhu isaga mooye waxaan qiraynaa ilaahay rabbi aan ahayn inaanu jirin rabbi waxa weeye waa alkhaaliq almalik almudabir kan wax walba abuuray iska leh maamula inuu yahay allah inuu yahay ilaahun ay huwa isagu ilaahun ilaah weye waa macbuud yani xaq lagu caabudo maadaama ilaahay rabbi yahay oo isagu uu wax walba abuuray iska leeyaha maamulo wuxuu ku mutaystay oo ku xaq ugu lahaaday inuu yahay macbuudka xaqa cidda wax abuurta ayaa xaq u leh in iyada la caabudo ilaahuna waay marka waa ilaah cala alcarshi alcadiimi carshiga weyninka badan dushiisa mumajadu lagu sharfo ama ilaahun ilaah weeye cala alcarshi alcadiim carshiga weyn dushiisa ahaaday carshiga weyn makhluuqaadka ilaahay u weyn ka sarreeya mumajadu ka sifeeya ilaahu ilaahaasoo mumajadu la sharfo la weyneeyo ilaahaasaan qirsanaa marka marka allah baan rabbinimo iyo ilaahnimo xaqa aan u qirsanaa allaha tilmaantaa leh muxuu ahaa inuu carshiga ka sarreeyo carshigaa weyninka badan ilaahaygaa sharafta leh weyn wanashhadu ana allaha macbuuduna aladi nukhasisuhu bilxubi dullan wanufridu wanashhadu waxaan qiraynaa oo ka markhaati kacaynaa ana allaha in ilaahay uu yahay macbuuduna aladi uu yahay macbuuduna macbuudkeenna uu yahay kan cibaadada naga mutaystay uu yahay kaan caabudayno uu yahay alladii kaasoo nukhasisu aan ku gaar yeelayna hu isaga bilxubbi jacayl iyo bilxubbi jacayl aan ku gaar yeelayn dullan xaal aan ah kuwa isdullaynaya isduldhigaya wa nufridu waana xaal aan nahay waxa weeye waana waana waana keli yeelayna ilaahay yacni waxaan ku gaari yeelaynaa muxuu aha xubbigaas ayaan ku gaari yeelaynaa subxaana ku keli yeelaynaa falilaahi kulu alxamdi walmajdi wathana ay kulu alxamdi walmajdi wathana fakulu alxamdi walmajdi wathana lilah falilaahi alla unbaa leh kulu alxamdi ammaan dhammaanteed iyo walmajdi sharaf dhammaanteed iyo wathanaa ammaan dhammaanteed famin ajli daa kaa daraadi kullun mid kastaa ilallahi yaqsidu ay yaqsidu wuxuu u qasdaa ilallahi ilaahay xaggiisa ammaan iyo sharaf iyo weynin iyo mahadin oo dhan ilaahay baa iskale sidaa daraaddeed baa cid kasta ilaahay u qasdeeho ay ilaahay u baahi dhiganaysaa oo ay ilaahay ay doonaysaa subxaana wa tacaala tusabbixuhu alamlaaku waalardu waasama wa kullu jamiici alkhalqi xaqan wa taxmadu tusabixu waxaa nasahaysa oo xumi ka fogeynaysa hu isaga alle alamlaaku jamcu malak malaa'igtaa ilaahay u tasbiixsanaysa oo ceebka hufaysa waalardu dhulkaa ilaahay u tasbiixsanaya waasamaa samadaa ilaahay u tasbiixsanaysa iyo wa kullu jamiici alkhalqi khalqi yani makhluuq alcaalam iyo khalqiga dhammaantood xaqan dhab ahaan oo wataxmadu way ammaanaysaa o way ammaana marka ilaahay makhluuqaadkiisa dhan ayaa u tasbiixsada sida ilaahay qur-aan ku sheega wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum qaabka way u tasbiixsanayaan inagu fahmayn waطayru saafaat kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wاnnajmu wاshajaru yasjudaan ترى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب مرك إلهي مخلوقات كيسة وتسبيح سنة ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم حركها ومخلوقاتك إلهي حتى إلهي وتسبيح سنة لكن قابك إنه مقرن تنزه عن ند وكف مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد تنزه وكف غير أل وكنزهي عن ند مثل مدى وكف مد ودقمة مماثل مثل مدى وعن وصف ذي النقصان نقصان مدك أصاحبك تلمانتين إلهي وكنزهي جل الموحد جل واوينالي أو شرف بدنالي الموحد لكني كان لكني يوم la waxido marka ilaahay wax lamida iyo wax u dhigma iyo wax u qalma subxaana watacaala waa ka fog yahay waa ka nasan yahay waa ka nasahan yahay iyo waxa weeye wacan wasfi di nuqsaani nuqsaanka midka u saaxiibka waa makhluuqiye tilmaamahoodana ilaahay waa ka najahaya subxaanahu watacaala oo wixi ilaahay loo tiiriyo oo tilmaan ah waa wax ka fog tilmaamaha ka naqsiga u saaxiibka waa makhluuqiye jala lmuwaxadni wanuhbitu akhbaara sifaati jamiicaha wanabra'u min ta'wiili man kana yajxadu wanuhbitu waa sugaynaa akhbaara sifaati sifaadka waa sifaadka ilahay alif ilaamka walilcahdiya tilmaamaha ilaahay akhbaarta ku soo aroorta wararka ku soo aroora aayaadka iyo axaadiista waa sugaynaa wi sheekhu jamiicaha dhammaanteed wanabra'u waa ka beri noqonaynaa min ta'wiili man mid ta'wiiliddi fasir xumaynti kaana ahaaday yajxadu wanabra'u waa ka beri noqonaynaa min ta'wiili man mid fasirkiisaan ka fogaanayna beriga aan ka nahay kaana ahaadee yajxadu mid dafiraayo sifaadka diidaaya dad sifaadka ilaahay diidaa jira marka qaabkay u diidaan fasir qaldan bay saaraan kuwaas fasirkoodana berigaan ka nahay yani waxay leeyihin masala ilahay waxay leeyihin caza wajal ilahay waxay leeyihin masala gacmo ma laha ilahay qur-aan ku sheegay laba gacmood leeyahay nabi sal salam aa tilmaamay waxay le ma ilahay gacmo ma laha hay maxaa laga wadaa gacmo waxaa laga wadaa kuleey nicmo waxaa wax kale ku sheeg sheegaya marka tafsiirkaa ay gacantii sife ilaahay uga leexinayaan oo sifadii ilaahay isku tilmaamay ee ammaanta wanaagga tusinayda ay u diidayaan sifadii rasuulkiisa maxamed alayhi salaam ku tilmaamay u diidayaan iyagoo fasirka noocaasi adeegsanaya kuwaana beri baan ka nuhuleya sheekhu jamiica ilaahay sifaadkiisana waa sugaynaa falaysa yutiiqu alcaqlu kunha sifaatihi fasallim limaa qaala rasuulu muxamedu falaysa ma aha yutiiqu alcaqlu caqligu mid awooda maaha falaysa maaha yutiiqu mid awooda alcaqlu caqligu kunha sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa qaabkooda iyo kayfiyadooda caqligu waxa weeye ma ma gaaro caqliga makhluuqu ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamihiisa ma gaari karo oo caqli kuma gaari kartid oo ilaahay subxaana watacaala waa ka wen yahay caza wajal waxaan caqli ku gaarno on sifaadkiisa aan suuraysan karno saa hadday tahay haddaba fasalin u hogaansan limaa wixi qaala uu yihi alrasuulu rasuulkii wuxa uu yidhi muxamedu ah muxamed sala allahu calayh wasalam ergigii ilaahay uu soo diray wixi uu la soo diray oo ay kamid yihiin sifaadkii ilaahay subxaana iyo tilmaamihiisa asmaadiisa uu hogaansan uu ku leeyahay doon ha ka hor keeni ha dafirin ilaahay makhluuqaadkiisa hawe ekaysiinin waa maxay dhexdhexaadso marka sifadii ilaahay subxaanahu watacaala usug ilaahay carshiguu ka sarreeya caza wajal ilaahay wejibuu leeyahay ilaahay gacmuu leeyahay subxaanah usug sifadaa ilaaha leh dhinaca kalena waxaad ogaataa tilmaamahaas ilaahay loo tiiriyey waa tilmaamo ilaahay u qalma oo kayfiyadooda iyo qaabkooda aanaan garanayno caqligeenna aada iyo aada uga fog ha maxaa yeele ilaahay waa axad waa keligii ilaahay subxaanahu watacaala mid iyo mumaasil iyo kuf ma laha nadiir ma laha ilaahay hal taclamu lahu samiya a walam yakun lahu kufuwan axad walahu lmasalu laclaa ilaahay wax lamida male subxaana marka isagoo qofku ku doodaayo ilaaha rabaa inaan nazaho yaanu tilmaamihii ilaahay dafirin oo kuwa jaxdinaya yaanu baabkooda marin ilaahay baan tilmaamo usugaa isagoo lana yaanu intuu tilmaan suugidii qaaldo yaanu ilaahay makhluuqaadkiisa u ekaysin laysa kamithlihi shayun wahuwa samiicu albasir ilaahay wax lamida ma leh wax haba yaraatee nakira fi saaqi nafi tufiid alcumuum ilaahay haba yaraatee wax la mithliya malah wax ilaahay lamida male caza wajal meeshaas waxaa ka baxa kuwii ilaahay makhluuqaadkiisa u ekaysiinayo oo yidhi ciyaadan billah ilaahay gacantiisa gacmeheen oo kale waa kuwaas kufri inay ku dhacaana cad maxaa yeele ilaahay waa keliya wax lamida male wahuwa asamiicu albasiir alla waa alla asamiica alla maqal badan albasiir arag badan wax walba maqla wax walba arka sifatu samci walbasar tilmaanta maqal iyo arag leh taana waxay dafi waxay waxay waxay waxaa ilaahay ku sugay inuu leeyahay tilmaamo subxaanahu watacaala oo samc iyo basar ay kamid yihiin ciddii tiraa marka ilaahay samc ma laha ilaahay basar ma laha si ahlubidaca jahmiyada iyo wixii raacay waa maxay kuwa iyagaana waa maxay waa dad lumay wa marka dhexdhexaadso ilaahay subxaanahu watacaala wixi uu isku tilmaamay qur-aan kariimka nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam wuxu uu ilaahay isku tilmaamay ee sugan ilaahay u sug subxaanahu watacaala qaabkeed laakiin ugu sugi qaab ilaahay u qalma caza wajal oo aad ogaatid ilaahay kayfiyadiisa sifaadkiisa qaabkooda inaan inuu yahay qaab aad iyo aad caqligeena uga fog culamadu waxay tilmaameen allah caza wajalla khaaliqa sifaadkiisa iskaba dhaafba ma ujeedaa inaan caqli ku gaarine maadaama ana anagu ilaahay arkin cid aan ilaahay uga qiyaas qaadanana aanaan arkin oona tusaale qaadano ilaahayna noo sheegin kayfiyaad sifaadkiisa qaabkooda aanuu noo sheegin subxaana oo keliya inuu tilmaantaa leeyahay ilaahay noo sheegay laakiin qaabkii aanuu noo sheegin sidaas ayadoo jirta inaan markaa kadib ilaahay caqli ku raadina iska dhaaf xataa makhluuqaadka ilaahay qaabkood caqligeenu ma gaaro sidaa aweed ilaahay subxaana watacaala allahan ku dare addoommadiisa gaarka acdadtu licibaadi asaalixiin waxaan u diyaariyey ilaahay addoommadeyda saalixiinta suuban caqiidadooda saalixa hadalkooda saalixa ficilkooda saalixa dad kooban waaye ambiyada ilaahay rususha ilaahay ciddii raacda wey waxaan ilaahay u diyaariyo yihi subxaana maa laa caynu ra'ad walaa udnun samcad walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan ilo arkin dhegina maqlin walaa khatara calaa qalbi bashar bani aadam qalbigiina aan kusoo dhicin subxaana allah dadkaas saalixiinta waxaa ilaahay jannada ugu diyaariyey wax qalbiga bani aadam xataa nabiy llaahi maxamedaa ku jira calayhi salaam iyo ikhwadiisa min arusuli waalambiyaa ah xataa quluubtooda kuma soo dhicin iskaba dhaafba qof kale waxaa ilaahay owliyadiisa ugu diyaariyey jannada haddii makhluuqaadka ilaahay qaar kamida ay caqligeena ka fog yihiin oo qalbigeenna aanay ku dhici karin si kastoon u suuraysano subxaana allah allaha axadka oo khaaliqa ka waran marka ilaahay tilmaamihiisa caqli ha ku raadin hana odhanin haddaan idhaahdo allah tilmaantaalo allah gacan leh waxaa ka dhalane ilaahay makhluuqaadkiisa u ekeysiye maya ilaahay wixii loo tiiriyo waa wax isaga u qalma subxaana watacaala caza wajal oo ilaahayga subxaana watacala tilmaamihiisa weyninkiisa cadamadiisa u qalma wey tilmaamaha makhluuqaadka loo tiiriyana waa tilmaamo u qalma makhluuqaas aan jirine ilaahay abuuray haddana ilaahay uu dilaayo intay jiraanna ilaahay amarkiisa uun ku jira qaala mualifu raximahu llah huwa asamad alcaali licilmi sifaatihi wakulu jamiic alkhalqi lilahi yasmudu caliyun calaa daatan waqadran waqahruhu qariibu mujiibun bilwaraa mutawadidu huwa alxayu walqayuumu du ljuudi walghinaa wakulu sifaati alxamdi lilahi tusnadu axaata bikuli alkhalqi cilma waqudrat wabira waixsaana faiyaahu nacbudu ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد قال المؤلف مؤلف كوحيد هو يستغو يعني الله وكسوها الله سبحانه وتعالى markii uu tilmaamay tilmaamaha ilaahay in dhammaantood akhbaarta ku soo aroortay ee sugan aan sugayno cid allaaley ciddii macno ay ku dafiraydo waxwa la timaadana aan beri ka noqonayno wanuhbitu akhbaara sifaati jamiicaha wanabra'u min ta'wiili man kana yajxadu cilladiina uu sheegay oo ah inaan caqligu awoodin ilaahay sifaatkiisa kayfiyadooda sidaa daraaddeed laga maarmaan tahay rasuulku wixi uu yihi calayhi salaam in loo hogaansamo falaysa yutiiqu alcaqlu kunha sifaatihi wasallim lima qaala rasuulu muxamadu markaabuu wuxuu yihi sheekhu hordhaca markuu ku siiye qawaacidda ah huwa asamadu alcaali licilmi sifaatihi huwa isagu alleh asamadu waa midka xaajada loola qasto macno kalena waa leeyahay akaasaan ka qaadanayna asamad xawaa'ijka loola qasto alcaali ee sareeya licilmi sifaatihi tilmaamihiisa weyninkooda daraaddeed wa kullu jamiici alkhalqi makhluuqaadka khalqiga iyo waraaga iyo caalamka waa isku mid khalqiga dhammaantoodna lilaahi yasmudu ay yasmudu waa u qasdaa waa u xaajo dhigtaa lilaahi ilaahay علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورع متودد علي وسرية أي هو ألا علي وسرية تمام إلهي وحكمد علي أي إلهي سرية على وسرية ألا ذاتا ذات أهان استقعهان ألا وسرية وقدرا قدر أهان يا منزل أهان ألا وسرية سبحانه قدر كيش وويه وما قدر الحق قدره وqahruhu ilaahay awoodiisa iyo qasbintiisa iyo muqoonintiisuna caliyun ha waa sareeya waa sareeya qariibun alla waa alla dhow mujiib mujiibun oo ajbi ajiiba aqbala ducada qariibun waa mid dhow alle huwa isagoo qariibun waa dhow yahay mujiibun waa mid ajiiba ducada bilwaraa mutawadidu mutawadidu mid isjeclaysiin badan waaye bil walaa'i bilkhalqi khalqiga isjeclaysiin badanoo ilaahay waa ka u nicmaynaya qofki intaasoo nicmaha faraha badan sida qofku u jeclaado ilaahay ilaahay fitrada nagu abuura waxa weye qofkii ku wanaajiya oo wanaag kuu sameeya inaad jeclaatid waxa weye wax ilaahay nagu abuura wa qofku wanaag kuu sameeya asxaan kuu sameeya wax kugu tara inaad jeclaatid oo ammaantid ilaahay subxaana watacaala marka waa mutawadid addoommadiisu isjeclaysiiyaaho asbaabihii ay ku jeclaan lahaayeen ayuu alla sameeya ilaahay waa abuuray ilaahay waa arzaaqa ilaahay waa xifdiya alla waa u nicmeeya alla waa yacni wax allaala waxay ku sugan yihiin ilaahay baa subxaana watacaala siiyey waa bikum nicmati fa min allah taas waxay keenaya qofku inuu ilaahay jeclaado fadkuruu alaa allahi lacalakum tuflixuun ilaahay ilaahay nicmooyinkiisa xasuusta aada niibaantiin marka qofku qofku ka xasuus badan yahay ilaahay wanaagu u galay nicmada ilaahay u galay ilaahay wuu ka jecelya deerta haddaad qiimaydid indhaha ilaahay subxaana watacaala ku siiya intay kugu fadhiyaan waxay kugu abuuraya ilahay inaad jeclaato tasawir indhahaaga hadda hadday istaagaan ood aragga beeshid noloshaada dhan waa isbedele laga bilaabo markaas qof baad u qayla dhacsan gacanta ku qabtaa hadduu meesha ka agdhow yahay laa ilaaha ila allah wax kuu soo celi karana male oon alla ka ahayn dakhtar walba hadday sutan wahaakada hadalkaas dhaqdhaqaaqaas aad xubintaada hadba dhinaca doonta u dhaqaajinaysid aad ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa ilaahay kaaga deeqtoomiyey markaad xasuusatid ilaahay inuu ku siiyey nicmadaa adan koobi karin hawadaas ay kamid tahay waxa weeye caafimaadka badan iska dhuuqaydid midda kale ood iska tuuraysid nicmadaa faraha badan oodan koobi karin nicmadaasoo dhan ugu weyntaa nicmat aliimaan waalislaam nicmooyinkaa faraha badan caqliguu kamid yahay caafimaadkuu kamid yahay arsaaqduu kamid tahay ceeb aslku kamid yahay qaraabadu kamid yihiin aadanba koobi karinba ma ujeedaa markaad xasuusatid ilaahay inuu kuu galo subxaana watacaala waxay keeni arrintaa ilahay inaad jeclaatid marka ilaahay waxa weeye bilwaraa mutawadidu ay mutawadidu maysa jeclaysiin badan weye bilwaraa khalqigiisa huwa alxayu walqayuumu ljuudi walghina wa kulu sifaati alxamdu lilahi tusmad huwa isagu alla alxayu allaha nool waayo allaha nool waayo walqayuumu allaha u quma arrimaha addoommadiisa waayo isaguna ka deeqtoon iyaga alqaa'ima biamrihi caza wajal biamri gayri duljuudi bixinta allaha u saaxiibkaa walghina hodantinimada allada allaha u saaxiibka ay dulghina ha yani duljuudi juudka waa karamka waa bixinta cadaaga u saaxiibkaa wax bixinta badan walghina hodantinimada u saaxiibka hodankaa wa kulu sifaati alxamdi ammaanta tilmaamahooda dhammaantood tilmaan ammaan oo dhan lilahi tusnadu tusnadu waa loo tiiliya lilahi alla loo tiiliya tilmaan kastoo ammaana ilaah loo tiiliya subxaana tilmaan kasta na ilaahay waa laga nazahaho tusabixuhu alamlaaku waalardu waassamaa wa kulu jamiici alkhalqi xaqan wataxmad hore usoo yiri mualif sheekhu wuxuu yihi axaata bikuli alkhalqi cilman wa qudratan وبرا وإحسانا فإياه نعبد axaata waa koobay ilaahay bikulli lkhalqi makhluuqaadka dhammaantood bikulli lwara khalqiga iyo makhluuq dhammaantood ilaahay waa koobay cilman xagga cilmigu ku koobay cilman cilmi ahaan buu u koobay iyo waqudratan awood ahaan buu u koobay watamyiis wa biran iyo samifalid ahaan buu u koobay wa ixsaanan wanaajin ahaan buu u koobay ilaahay khalqiga dhammaantood waxa uu ku koobay cilmi oo ilaahay waa ka wada haya khalqigiisa gedigo wa qudratan awoodna ilahay waa ku kooboo awoodda ilaahay wax ka baxaya male subxaana biran ilaahay samafalid ayuu ku koobay addoomada dhan iyo wa ixsaanan wanaajin ilaahay subxaana watacaala fa iyaahu nacbudu oo fa iyaahu isaga un baan nacbudu caabudayna waa tawxiidu waxa weeye cibaada oo sababtiisu tawxiidu ruubiye yahay oo fa iyaahu alle un baan nacbudu caabudayna macmuulkii waa lasoo horumariyey lifaadati alxasri waalqasri yani iyaahu alla oo keliya nacbudu caabudayna tadaa marka waa sababiya ay fa bisababi daalika arrintaa daraaddeed arrintee ilaahay inuu khalqiga kulligood ku koobay cilmi iyo awood iyo wanaajin ayaan keligii iyaahu alla uun nacbudu u caabudayna waxay leeyihin culamadu tawxiid rububiya min adila tawxiid alcibaada tawxiidka rububiyada ilaahay inuu kukaa ku gaar yahay rabbinimada samafalidda abuuridda arsaaqidda nicmaynta arrintaa ilaahay inuu ku gaar yahay rububiyaha la yidhaahay waxay daliil u tahay ilaahay inuu ku gaar yahay cibaadada subxaana oo isaga unla wax doonto wayubsiru daraati alcawaalimi kullahaa wayasmacu aswaata alcibaadi wayashhadu wayubsiru waa arkaa alle daraati alcawaalimi caalamyada jamcu caalam waxa ugu yaryar darooyinkooda kullahaa dhammaanteed waa arkaa caalamku waa fara badan yahay dadku waa caalam shimbirihii waa caalam shinidii waa caalam umam wey caalamkan adduunyada midkan ka kuwan ka koreeya marka cawaalimtaas darooyinka waxa ugu yar yar waa arkaa alle kullahaa dhammaantood wayasmacu waana maqlaa alle aswaata alcibaadi addoommada colaadkoodana ma waa maqlaa oo wayashhadu waa daalacana yacni ilaahay subxaanahu watacaala ficil oo dhanna waa arkaa dhawaq oo dhanna waa maqlaa subxaana wax walba ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku koobay maqal iyo arag iyo cilmi iyo awood wax walba caqligaaga ka weyn waayo caqligaaga wax ka weyn waayo ilaahay subxaana watacaala isla hal waqti sida uu ilaahay intaasoo cod ee kala duwan ee makhluuqaadkiisa ee luqadaha kala duwan iyo muxuu ahaa ku kala hadlaya qaadabka kala duwan ula hadlaya dad iyo kayrkood iskugu jira hal da hal second dhexdii dhammaantood ilaahay subxana watacala waa wada maqlaa caqliga banaadka wax ka fogo sida aweeda hore usoo yiri sheekhu falaysa yutiiqu alcaqlu kuna sifaatihi fasallim lima qaala rasuulu muxamed beydka hayloomi caqligu ma awoodo ilaahay tilmaamihiisa qaabkooden maxamed waxa uu yidhi calayhi salatu salaam rasuulka ilaahay oo hogaansan sheekhu wuxuu yidhi lahu lmulku walxamdu lmuxiitu bimulkihi waxikmatuhu lcudmaa biha alkhalqu tashhadu lahu alla unbaale qadar muqadam waaye saadhe sida ay leeyihiin basriyiintu ama waa mutacaliq qadar maxduufa sida ay leeyihin kufiyiintu lahu alla unbaa iskale ifaadat alxasr faa'iideynaya taqdiimuma xaqa taakhiir wuxuu faa'iideynayaa waxay ahayd in dib loo dhigo oo lasoo hormariyo waxay faa'iideynayaan wax qasrin lahu alla unbaale almulku lahaansha alla unbaale iyo walxamdu xamdiga alla un baa leh ay lahu alxamdu xamdigaasoo ka sifay almuxiitu koobay bimulkii ilaahay mulkigiisa koobay lahaanshihiisa wa xikmatuhu ilaahay xikmadiisa alcudmaa weynina bihaa xikmaddaas sababteedaa alkhalqu makhluuqaadku tashhadu ee ilaahay u markhaati kace ee ka markhaati kace oo ilaahay qire ujeeda mulkiga iyo ammaanta ilaahay koobtay mulkigiisa xikmadiisa cadiimka ayay darteed baa khalqiga ilaahay ay u markhaati kace oo markaad cirkii fiiridi qoraxdii xidigihii dayixii dhulkii baddii khalqigaas waxaad xikmad waxaad aragtid inay arrintaas xikmad ku taagan tahay iyo cilmi iyo awood waxa weeye waxaad ogaanay markaas oad ka markhaati kace
The host has joined the conference.
sheekhu waxa uu yidhi raximahullah lahu lmulku walxamdu almuxiitu bimulkihi waxikmatuhu alcudmaa biha alkhalqu tashhadu waxa uu yidhi wanashhadu ana allaha yanzilu fi dudaa kama qaalahu lmabcuudu bilxaqi axmadu wanashhadu waa ka markhaati kacayna suluka alqawmi dadka qaaday salafu saalix annabiy lamini muxamedin sala allahu alayh wasalam waasxaabihi waman tabicahum jidkooda dadka qaaday wanashhadu haddaana wuxuu leey mualifku wanashhadu waa ka markhaati kacayna ana allaha in alle yanzilu uu dego fi dujaa ay fi dulmati mugdiga uu ilaahay kusoo dego habeenkii buu ka hadlaa sheekhu ilaahay inuu habeenka uu soo dego waan qiraynaa buu leeyahay yani ilahi subxana watacaala inuu habeenkii aakhirkiisa samaa dunya usoo dego sida xadiidka bukhaari muslim ku sugan xadiis abi hurayra wakayrihi xadiis mutawatira lafdigiisa waxaa kamid ah yanzilu rabbuna tabaaraka watacaala athuluth alakhiiri min alleyl rabbigeen tabaaraka watacaala khayrkiisu badaya oo sareeye wuxuu usoo degaa samadan adduunyada alakhiiri min alleyl habeenka saddex marka loo dhigo qaybta dambe oo fa yaquul wuxuu leeyahay almidaacin faastajiiba le cid baryootay oo ka najiiba ma jirta hal min mustakfirin fa akfira le cid dambi dhaaf dalbe oo dambi dhaafa ma jirta hal min taa'ibin fa atuuba caley cid toobad dalbaysa oo toobad ke ka toobad aqbala ma jirta xataa yatluca alfajr ilaa weji waawi uu ka baryo u kaman qaala calayhi asalaatu wasalaam marka arrintaa waa qiraynaa u leeyahay sheekhu kamaa sidii qaala uu yiri hu shaygaa uu yiri almabcuusu waa faacilkii mabcuuskii kii lasoo diray ismafcuul uu yiri bilxaqi xaq uu ugu yiri xaq isagoo ku dheehan uu yiri ma ujeeda mal awaal iyo iyo qalad iyo maaha bilxaqi xaq u dheehan axmedu almabcuudkaa ka bedel sida axmed uu yiri kamaa qaalahu axmedu axmed nabiga calayh salaam magaciisa magaciisa magax kamida wa qur-aanka ilaahay waa ku tilmaamay marka wuxuu leeyahay sheekhu waxaan qiraynaa ilaahay inuu habeenka soo degto sida uu u yiri almabcuusu axmedu a kii lasoo diray almabcuusu laga soo diray bilxaqi xaqde ku tacalluq mabcudka axmedu sidii uu yiri nabiyullahi maxamed sala allahu alayh waalihi wasalam siduu yiri u rumaynayn saasaan u rumaynayn ahlu sunnuhu macniheedu intaa un wayaan ahlu sunna macnaheedu waxa waaye sunnadii nebi sal l slam qof raaca way hadday caqiida tahay sida mas'aladaas oo kale ilaahay baa athuluth alakhiiri min alleyl samaa udunya usoo dega nabiyullahi maxamedaa yidhi calayhi salaatu wasalaam khalaas waa rumayna ahlu sunna haddaad tahay wixii rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam ka yidhi salaada cibaadaadka sida salaada waa rumayna salaada fajir laba ragco waayo duhurku waa afar waa rumayna hadal ka soo celinay ahlu sunna haddaad tahay wuxuu nabigu sala allahu alayh wasal alxalaal walxaraam ku yidhi waa rumayna geelu inuu xalaal yahay cunadiisa hilibkiisa waa rumay doofaarku inuu xaaraan yahay waxaa kala wuxuu rasuulku sala allahu alayh wasalam akhlaaqda iyo anshax iyo cilabta ka yidhi waa rumayna wax walbuu rasuulku yidhi waa rumayna maxaad ahlu sunna tahay laakiin qofkaan saaxibu sunno ahayn isaga maya saaxibulhawaa layidhah wax u dhexeeya male fain lam yastajiibu laka faaclam anamaa yatabicuuna ahwaa'ahum buu ilaahay haddaanay ku ajiibin rasuulka alle muxamedo sala allahu alayh wasalam haddaba ogaa waxay un raacayaan hawadooday raacayaan naftooda waxay ka helaan unbay raacayaan marka ahlu sunnuhu waa rumaysanyihin ahlu bidac waa ahwaa waxaydaan may may may may may may ilaahay ma soo degsamaa dunya uma soo dego haye maxaa dhacay waayo haddaan sidaa dhahno waxaa ka dhalana sidaa sidaa haddii la yidhaahdo sidaasaa ka dhalana marka ilaahay ma soo degtee amarkiisa soo degta daawama amarka ilaahay baa oranaya yaa ibaryon ka yeela yaanu dembi dhaafaayo dembi dhaaf dalbaay ma amar allah oranayo mase allah oranayo allah unbaa oranaya allah unbaa kaafira subxaana allah unbaa mujiiba subxaana allah unbaa toobada aqbala subxaana marka iyagoo ku agdacoonaya in aanu caqligu tasawuro karin ilaahay samaa-u dunya inuu usoo degto oo caqligeena aanay geli karin ilaa ay saasoo saasa arrintu tahay sidaana ilaahay ka nasahan yahay sidaa daraaddeed ilaahay ma soo degto sheekhu hore wuxuu ku yidhi falaysa yutiiqu alcaqlu kunha sifaatihi fasallim lima qaala rasuulu muxamedu sal alla ly salam ha shubah iyo hadal fara badan falsafaday leeyihin dadka caamada ay ku fidnayaan ha haddii la yidhaha ilaahay samaa dunya aakhir usoo dego hadda adduunkii dhanba maasaga adduunkii dhanba aakhiru leyl uma wada habe marka inaga habeen uta qole maalinta maalin qolka u tahay waxaas warkaas aada wadida faraha badan maxaa wadan leeda hadalkaas faraha badan falsafada shaydaaniga mu-adaageeda waxay dhamaa waxay keensanaysaa in aad diidid hadalkii ilaahay subxaanahu watacaala hadalkii rasuulkiisa sala allahu aleyh waali wasalam wax walba oo ilaahay amarkiisa laga hor keenaayo waxyiga ilaahay looga saarayo meesha lagu diidaayo na waxaa la yidhaha qiyaasu ibliis waayo qaacidada hayso wahuwa faasid lictibaar yacni ibliis ilaahay amar buu siiye cad oo ah u sujuud aadam ibliis waa diiday muxuuse ku diiday caqliguu ku diiday haye waxaa isaga caqli umooda wuxuu yidhi ilaahay saan ugu sujuuda aadam waxaad ka abuurtay dabo anigana ilaahay dabal iga abuurtay ha adaaba ka fiicanba dabal ba iga abuurtay seen ugu sujuudi marka hadalka isaga ibliis uu leeyahy ama run ahaato isaga ku agdacoonaaba dabku dhoobada ha ka fiicnaado oo dabkii dhoobadii haba ka wanaagsanaado culamadu waa diideenoo dhoobadaa fiican bay dheheen dabku waxba wa halaagaaba dhoobada wax walba kusoo baxo khayraada dhirti iyo waxba iyo raashinki iyo wixii nicmooyinkii laakiin hadday xataa sida uu leeyahay ay tahay oo dabku dhoobada ka fiican yahay arrintaa iyadaahu hadday keenaydo inuusan ilaahay amarkiisa uhogamin waa baatil subxaana allah arrintaasi waa baatil marka walaalayaal nebigu sala allahu alayh wasalam waxau tilmaamay qoraxda markay dhacdo inay ilaahay taxta alcarshi inay ku sujuuddo taxta alcarshi inay ku sujuuddo haye hadda qoraxdii waxa weeye dee afar labaatankaa saac qolo markay ka dhacdo qolay usoo jeeda oo innaga hadda markay noo muuqato qolay usii dhaca ma waxaa laleeyahay maya maya maadaama qoraxdii aanayba mar walba oon qole usoo jiido ilaahay uma sujuudo haye maxaa ka dhalan marka waxaa ka dhalanaya alkufru biaayaati illah wa waxyihi sida aageed ilaahay ahlu sunnaha waa badbaadiyo wax allaale wixii ilaahay ka sugnaayo samicnaa wa atacnaa yihahda xaq buu ilaahay ku hadlay rasuulkiisa maxamed sal slam xaq buu ku hadlay caqligeenu markaa hadduu fahmo alxamdulilahi ilaahayna fahamsiiyey haddaanu caqligeenu fahmina qadarkeenaan garanayna ilaahay waa uga mahadnaqaynaa subxaanahu watacala inaan nugu kalifin waxaanan tabar u lahayn falaysa yutiiqu alcaqlu kunha sifaatihi fasallim lima qaala rasuulu muxamedu sala allahu alayh wasalam hada wallahu aclam wasala allahu wasalam wabaarak cala nabiyina muxamedin waalihi wasaxbi ajmaciin naftooda xataa waxba aan u qaban karin